asalaamu calaykum waxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada qaybta lixaad ee buugga ku raaxaysa noloshaada ka farxi dadka faafi farxadda mar walba oo aad farxad ku abuurtid qalbiyada dadka kale waxaa badata farxadda qalbigaaga adna alla wuxuu kuu soo dirayaa dad ka shaqeeya farxaddaada alla wuxuu leeyahay abaalmarinta wanaaggu waa wanaag farxaddaadu waxay ku jirtaa in aad ka farxisid dadka kale oo aad u naxariisatid caawisid u dhoola caddaysid kula hadashid hadal wanaagsan dhammaan waa dabeecado iyo akhlaaqiyaad ruuxda iyo nafta dareensiiya raaxo xasilooni iyo nabadgelyo farxaddaadu waxay ku jirtaa qof kale farxaddiisa macallinku wuxuu inoo sheegay in maalintaas ay jirto cashar aad u muhiim ah waxaan isdhahay qofka ugu horeeya ee fasalka tago noqo laakiin dad badan ayaa iiga soo hormareen macallinkeena ayaa soo galay waxa uuna inoo qaybiyey warqad yar oo waxba ku qornayn wuxuu yidhi qof kasta magaciisa halkaa ha ku qoro magacyadeenna ayaan ku qornay waanna u dhiibnay waxyar kadib warqadihii ayuu hal qol ku aruuriyey wuxuuna yidhi qof kasta warqadda magaciisa ku qoran ha ku soo qaato laba daqiiqo gudahood waxaan u orodnay qolkii ay warqadaha ku jireen si aan warqaddayda u soo qaato laakiin qof kasta ayaa isna raba inuu warqaddiisa qaato si kasta aynu isku ciriirinaba qofna ma helin warqaddii ay magaciisa ku qornayd macallinkii ayaa yidhi joojiya markaan isku daya qofka qofka kale warqaddiisa hela inuu siiyo qofka magaciisa ku qoran yahay daqiiqada yar gudihiisa ayuu qof kasta oo annaga naga mid ah ku helay warqaddiisa macallinkii ayaa wuxuu yidhi kadib marar badan nolosheenna sidan oo kale ayaa ku dhacda qof kasta wuxuu meel kasta ka raadiyaa farxad mana yaqaano meel ay ka xigto farxaddeennu waxay ku jirtaa qofka kale farxaddiisa sii farxaddiisa waxaad helaysaa farxaddaada tanina waa nolosheenna nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in camalka alle uu ugu jecel yahay uu yahay in farxad lagu abuuro qalbiga muslimka ah alle ayaa kuugu jeclaanaya ajarna waad ku helaysaa in aad dadka la jeclaatid farxadda oo farxaddooda aad ka shaqaysid noqo mid farxadda faafiya nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay midkiina iimaan dhab ah lagama helin ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay qof walba oo annaga naga mid ah wuxuu jecel yahay in uu maalin walba ku noolaado farxad haddaba la jeclow adigana farxada dadka kale caawi dadka si uu alle kuugu caawiyo waxaa jira waxyaabo badan oo aad maalin kasta samayn karto kuwaas oo iftiiminaya maalintaada ku dareensiinaya deganaan iyo farxad kuugu jeclaanayaan dadka kuuna ducaynayaan ajar iyo xasanaadna aad ku helaysid oo aan lacag u baahnayn waxaa ka mid ah isku day in aad ka qosliso saddex qof maalin kasta qof murug haysto oo aad dhiirigeliso ama rajogeliso qof xanuunsan in aad soo booqato salaanta islaamka oo aad ku salaanto qof kasta oo aad aragtid waddada oo aad wax dadka dhibaya ka leexisid waa yeel aad u naxariisato ama caawiso afkaaga oo ummadda ka ammaan helaan hadal wanaagsan oo aad dadka kula hadashid in aad mar walba ku ammaantid wanaag carruurta oo aad la ciyaartid laba qof in aad jacayl dhex dhigtid natiijadda baaritaanka ugu dheer adduunka in aad xiriir fiican la samaysid bulshada oo qalbigooda soo jiidatid ayaa ah waddada ugu wanaagsan ee loo maro kuraaxaysiga nolosha waxaa laga sameeyey baaritaanno aad u badan oo qiraya in ay dabeecaddan nafta ku leeyihiin saamayn aad u badan oo farxad ku abuurayaan qalbiga qofka sameeyey jaamacadda harford waxay bilowday sannadkii baaritaan loo bixiyey the grand study baaritaankan wuxuu socday toddobaatan iyo shan sano waxaana lagu baarayey oo intaas dabagal lagu samaynayey nolosha caafimaad ee jir iyo maskax dad gaaraya toddoba boqol labaatan iyo afar dadkaas sannad walba su'aalo ayaa la weydiinayey waxaa la aqrinayey warbixinnada caafimaadkooda waxa baaritaan lagu samaynayay dhiigooda waxa sawiro iskaan laga qaadayay maskaxdooda waxa si gaar loola soconayay isbeddelka noloshooda ee dhan walba si joogto ah ayaa loo waraysan jiray guryahooda loogu tegi jiray waalidkoodna si gaar ah ayaa waraysi looga qaadi jiray kadib way waaweynaadeen shaqooyin kala duwan ayay galeen midkood wuxuu madaxweyne ka noqday maraykanka qaarkood qamriye cab daran ayay noqdeen kuwa nolosha heer sare ayay ka gaareen kuwo kalena dhanka kale toddobaatan iyo shan sano kadib oo baaritaan ah waxaa la ogaaday qofka xiriir fiican la leh qoyska saaxiibbada iyo bulshadaba ayaa caafimaadkiisa jir iyo maskaxba aad ugu fiican yahay kan keliga ah oo xiriirkiisu yar yahay xiriirada wan wanaagsan waxay saameyn weyn ku leeyihiin qofka raaxaysiga iyo qanacsanaanta nolosha koorka failand oo daraasadda saddex buu ka qoray wuxuu leeyahay baaritaanka waxayna tusayaan farxaddu waa xiriir wanaagsan oo ku dhisan jacayl joogto ah dabeecadda wanaagsan haddii ay quruxda jiidanayso aragyada akhlaaqduna waxay jiidan qalbiga dabeecadda wanaagsan waxay qurxisaa wejigaaga waxay kuu yeeshaa soo jiidasho waxayna ku jeclaysiisaa dadka dadka qaarkood marna ma dhammaado quruxdooda si walba oo ay u weynaadaan sababtoo ah quruxdooda ma ahayn wejiga laakiin waxay ahayd qalbiga diinta islaamka ma ahan oo keliya salaad soon iyo sako sidoo kale waxaa in badan nala amray in aan ku dadaalno dabeecadda wanaagsan qofkii la yimaada dabeecad xun haddii uu salaadda iyo soonka ku dadaalo xitaa lagama aqbalaya sida nebi sal salam uu leeyahay qofka aan iska dayn hadalka beenta ah iyo dhaqanka xun allaah dan kama lahan inuu iska daayo cuntadiisa iyo cabiddiisa sidoo kale nebi sal salam waxaa loo sheegay maalin maalmaha ka mid ah in ay dhimatay haweeney salaadda iyo soonka iyo sakada ku dadaali jirta laakiin dariskeeda dhibi jirtay waxa uu ku jawaabay in naagtaas la cadaabayo mar haddii ay dhibi jirtay dariskeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu maalin ku yidhi asxaabtiisa ma garanaysaa ninka hanti beelay waxay yidhaahdeen ninka hanti beelay waa midka aan xoolo haysan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi ninka xoolo beelay xagga alleh waa midka maalinta qiyaamo la keeni doona isaga oo wata salaad badan iyo soom badan iyo sako badan laakiin waxaa la keenayaa isaga oo qof caayay iyo qof uu maal ka dhacay iyo qof uu garaacay markaas ayaa dadkii uu intaas ku sameeyey loo qaybinayaa ajarkiisa oo marka ajarkiisu dhammaado ayaa dembigooda la soo qaadaya oo isaga dusha laga saaraya sidaasna naarta loogu tuuraya sababta ugu muhiimsan ee nebi sal salam loo soo diray waa in uu dhammaystiro dabeecadaha wanaagsan ee qofka iyo bulshada nebi sal salam wuxuu leeyahay waxaa la ii soo diray si aan u dhammaystiro dabeecadaha wanaagsan diinta arki maysid allaah oo na amraya cibaado aan caddaynayn ujeeddada laga leeyahay in ay tahay in dabeecadaha wanaagsan ay dhammaystirayso tusaalooyinka waxaa ka mid ah salaadda oog salaadda si wanaagsan hubaal salaaddu waxay ka reebtaa qofka anshax darada iyo xumaanta sakada ka qaad nebi allow maalkooda sadaqo sako aad ku daahirinayso iyada oo micnaha sakadu tahay u axsaan falka dadka iyo wanaajintooda haddana sidoo kale waa edbin nafta soonka waxaa la idinku faral yeelay soonka sidii loogu faral yeelayba kuwii idinka horeeyey si aad isaga jirtaan xumaha qofka uusan saamayn soonka naftiisa iyo edabtiisa xagga dadka ma uusan hirgelin ujeeddada soonka ajarka dabeecadaha wanaagsan dabeecadaha wanaagsan waxay leedahay ajar iyo xasanaad aanan la soo koobi karin sida midka koowaad nebi sal salam wuxuu leeyahay akhlaaqda wanaagsan wuxuu qofku ku gaaraa darajada qofka maalin oo dhan sooman oo habeenkii tukanaya labo waxaa kale oo uu yidhi nebi sal salam akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu galaa jannada midka saddexaad waxaa kale uu yidhi nebi sal salam akhlaaqda wanaagsan waxay cuslaysiisaa miisaanka qofka maalinta qiyaamo midka afaraad waxa kale oo uu yidhi nebi sal ly salam akhlaaqda wanaagsani waxay kordhisaa cumriga midka shanaad waxa kale oo uu yidhi nebi sal ly salam waxa ugu badan ee dadku ku galaan jannada waa alla kacabsiga iyo dabeecadda wanaagga allow sida aad u wanaajisay abuuritaankayga allow u wanaaji dabeecadayda maxaa ka qurux badan in aad tusaale ka dhigatid macallinka farxadda xabiibkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam anas wuxuu leeyahay nebi sala salam wuxuu ahaa dadka kan ugu dabeecad wanaagsan sidoo kale marka uu alla ammaanayay wuxuu ku ammaanay dabeecad wanaag waxaana kuu sugnaaday dabeecado fiican oo weyn tusaale dabeecadihii nebiga sala allahu calayhi wasalam midka koowaad carruurta nin reer baadiye ah ayaa u yimid nebi sala salam markaas wuxuu ku yidhi ma waxaad dhunkataan ilmihiina waayo innaga ma dhunkano ilmaheenna markaas ayaa nebi sala salam wuxuu ugu jawaabay maxaan kuu qaban karaa haddii uu allah ka qaaday qalbigaaga naxariista nin kale wuxuu arkay nebi sala salam oo dhunkanaya xasan bin cali markaas ayuu yidhi waxaan leeyahay toban wiil aan marnaba dhunkan mid ka mid ah markaas ayuu nebi sala salam wuxuu ku yidhi qofkii aan naxariisan loogama naxariisto xagga ilaahay marka ay u timaado gabadhiisa faatima wuxuu soo qabanayay gacanteeda oo dhunkanayay wuxuu fariisinayay halka uu fariisanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar tukaday isaga oo xambaarsan gabadha uu awowaha u ahaa umaamah bintu saynab sidaas awgeed marka uu sujuudo wuu dhigayey marka uu soo kacana wuu qaadayey marka uu galo salaadda oo maqlo oohiinta ilmaha wuxuu ku dhaqsanayay gudashada salaadda oo khafiifinayay waxaa laga soo wariyey abuqataada oo ka soo wariyey nebi sala salam inuu yidhi waxaan u istaagaa salaadda aniga oo aan doonaya in aan ku dheeraado markaas baa maqlaa oohinta ilmo yar oo soo gaabshaa salaadayda aniga oo nacaya inaan dhibaateeyo hooyadii midka labaad qoyska nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu qaban jiray howlaha guriga oo wuu ku caawin jiray reerkiisa wax kasta ha yaraadaan ama ha weynaadaan sida ay leedahay xaaskiisa caaisha wuxuu qaban jiray howlaha ay u baahan yihiin reerkiisa midka saddexaad xoolaha waxa uu ku boorin jiray dadka in ay daryeelaan xoolaha oo aanay saarin wax aanay qaadi karin oo aan la dhibaatayn nebi sala salam wuxuu yidhi allah wuxuu qoray in la wanaajiyo wax kasta qabashadooda sidaas darteed marka aad dilaysaan xoolaha wanaajiya dilka oo marka aad wax gowracaysaan wanaajiya gowraca oo midkiin ha soofeeyo afka mindidiisa oo ha u fududeeyo gowraciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay in haweenay ku gashay naarta inay xirtay darteed yaan yuuray lahayd oo u dhimatay gaajo wuxuu sidoo kale taa beddelkeeda inoo sheegay inuu allaah ugu dembi dhaafay nin inuu waraabshay ay uu haraad ka batay nebi sala salam wuxuu yidhi haweenay waxay ku gashay naar bisad ay xirtay markaa cunto ma aanay siin umana aanay dayn inay wax ka cunto cawska arlada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay nin isagoo maraya waddo buu aad u oomay markaas ayuu helay ceel oo biyo ka cabay markaas kadib wuxuu arkay ay aad u ooman oo cunaya ciidda oon dartiis markaas ayuu ninkii wuxuu yidhi wuxuu eygan ka gaaray oonka meesha aniga iga gaaray oo kale markaas ayuu ceelka biyo ugu soo doonay markaas ayuu biyo siiyey eyga markaas ayaa allaah u dembi dhaafay waxay weydiiyeen saxaabadu nebi allow oo ma waxaan ka helaynaa ajar xitaa xoolaha wuxuu yidhi beer kasta oo qoyan waxa ku sugan ajar quruxda wejigaaga waad qurux badan tahay marka aad dhoolacadaynaysid dhoolacadayntu waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlayn dhoolacadayntu waa luuqad ay fahmayaan adduunka oo dhan dhoolacadayntu waxay kuu soo jiidaysaa qalbiyada si sahlan oo dhibla'aan ah maalintii ku soo marta adiga oo aan dhoolacadaynin waa maalin aad khasaartay dhoolacadayntu waxay abuurtaa raaxo nafsi ah waayo marka aad dadka u dhoolacadayso iyagana weji wanaagsan ayay kuugu qaabilayaan dhoolacadayntu waxay khafiifisaa murugada maskaxdaada taas oo kuugu hagi kara inaad noqoto mid farxad u hela si joogto ah haddii aadan sabab u noqon karin qof dhoolacadayntiisa sabab ha u noqonin qof ilintiisa dad badan ayaa jira jecel in ay noloshaada ku qurxiyaan farxad iyo dhoolacadayn adigana isku day in aad ku abaalmarisid dhoolacadayn qurux badan haddii aadan wax kala awoodin xabiibkana muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa farxad socota mid mar walba dhoolacadeeya oo la kaftama saxaabada cabdullaahi bni xaaris wuxuu leeyahay maan arkin cid ka dhoolacadayn badan nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa ka qurux badan dhoolacadaynta xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam jaabir bin sumrah ayaa fiiriyey dayaxa iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam wejigiisa wuxuu dhahay nebi sal salam wuu ka nuur badnaa dayaxa allah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray u dhoolacadaynta wejiga walaalkaa waa sadaqa iyo wanaagga ha yaraysan haba ahaato inaad walaalkaa kula kulanto weji furan shakina kuma jiro in walaalka oo qalbigiisa aad farxad geliso inay tahay akhlaaqda teeda ugu wanaagsan sidaas awgeed waxaa ka mid ahaa dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam in uu ka farxiyo dadka xaasaskiisa carruurta maalin ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo galay caaisha oo ciyaaraysa markaas ayuu ku dhahay waa maxay kuwani waxay dhahday waa hablahayagii wuxuu yidhi muxuu yahay kan u dhaxeeyana waxay dhahday waa faras wuxuu dhahay oo waa maxay waxan uu wato waxay dhahday waa baalal markaas ayuu yidhi oo ma faras baa baalal leh waxay dhahday miyaanad maqal in fardihii nebi sulaymaan ibnu daa'uud ay lahaayeen baalal markaas ayuu qoslay nebi sala salam ilaa laga arko goos dambeedkiisa habeenay duqa ayaa u timid nebi sala salam oo ku dhahday nebiga ilaahayow ii barya allah si uu ii geliyo jannadiisa wuxuu dhahay nebi sala salam jannada ma galan islaamuhu markaasay laabatay iyada oo murugaysan oo oynaysa markaas ayaa nebi ayaa nebiga dhahay ma gelaysid adiga oo waayeel ah oo da'daada ayaa la yaraynayaa miyaanad aqrin aayadda qur'aanka innaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abakaara annagaa da'yarayn haweenka jannada kana dhigi kuwa bikrooyin ah dhoolacadayntu waxay leedahay saamayn cajiib ah waana muhiim qof kasta oo doonaya inuu kasbado jacaylka dadka in uu badiyo dhoolacadaynta mahmaah ay isticmaalaan dadka jinayska ayaa ah haddii aadan ku fiicnayn dhoolacadaynta ha furan dukaan shirkadaha guulaystay ayaa qaar shuruudaha shaqaalahooda ka dhiga in ay badiyaan dhoolacadaynta si ay u soo jiitaan una raaligeliyaan macaamiishooda customers weji furan ayaa la galaa ee albaab furan lama galo hadal wanaagsan ku hadal ama iska aamus xadiis hadalka wanaagsan waa hadiyad midka ugu wanaagsan oo la isa siiyo hadalka wanaagsan ee macaan qalbiga iyo naftaba ayuu u fiican yahay farxad iyo isjacayl ayuuna abuuraa quluubtana wuu isu soo dhoweeyaa wuxuuna meesha ka saaraa cuqdada nacaybka kala shakiga iyo wix la mid ah alla wuxuu leeyahay dadka hadal wanaagsan ku dhaha kuma koobna muslimiinta keliya ee dadka oo dhan muslim iyo gaalba waxaa la ina amray in aan hadal wanaagsan kula hadalno si gaar ah hadalka macaan ee qalbiga ku beyraya wanaagga waxaa u baahan waalidka iyo ilmihiisa walaalka iyo walaalkiisa ninka iyo xaaskiisa macallinka iyo ardaygiisa mas-uulka iyo shaqaalihiisa si guud in wanaag loogu wada hadlo looguna wada dhaqmo ayaa la doonayaa si loo noqdo bulsho iyo ummad dhinac walba ka wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kelmada wanaagsan waa sadaqa hadal walba oo wanaagsan aad dadka kula hadashid waxaad ku helaysaa ajar imise mar ayaa dadka maalintii ku dhahdaa hadallo wanaagsan oo qalbigooda soo jiidanayo waxaa la ogaaday dadka hadallada macaan inay yihiin dadka loogu jecel yahay ee ugu saamaynta badan hadalka macaan wuxuu jiliciyaa quluubta ka adag dhagaxa hadalka xun wuxuu qaribaa quluubta ka khafiifsan suufka hadalka wanaagsan hadalka wanaagsan waa hadalka dabacsan ee ixtiraam iyo qadarin wata ee aan diidmo iyo dhaawac u geysanayn quluubta dadka waana hadal macaan oo ku sidata ammaan duco iyo nasteexo iyo tusaalayn hufan ee waxtarka leh inta aadan hadlin dhegayso wada sheekaysigu waa hadal iyo maqal labadoodana dhegaysiga ayaa adag qof walba waxa uu rabaa in uu hadlo sidaas daraaddeed qof walba wuxuu rabaa in la dhegaysto hadalka waxba laguma barto ee dhegaysiga ayaa wax lagu bartaa haddii aad maanta oo dhan hadlayso jahligaaga unbaa soo baxaya laakiin dhegaysiga wax badan buu qofka baraa maadaama qof walba uu doonaya in uu hadlo haddii aad dadka dhegaysato marka ay hadlayaan ee kuu sheekaynayaan waxay u tahay qadarin iyo weynaan waxay dareemayaan in aad agtooda ku weyn tahay maadaama aad dhegaysanayso haddaba haddii aad doonayso in dadka la sheekaysigaaga jeclaystaan noqo dhegaysta wanaagsan hadalka malab ugu dar erayada macaanka badan waa sixir oo kale qofka qalbigiisa ayay si toos u gelaysaa hadalkaaga ku dar malab si uu u noqdo macaan uu u soo jiito qalbiga ku tilmaan qofka kale sifo wanaagsan bini'aadamka waxa uu ugu jecel yahay ayaa ah ammaanta nin boqor ahaa ayaa ku riyooday ilkihiisa oo soo daatay kadibna wuxuu u yeedhay nimankii riyada u fasirayay kadibna kii koowaad ayaa dhahay mudane riyadaadu waxay tilmaamaysaa in ehelkaagu dhammaantood ay dhimanayaan boqorkii inta uu xanaaqay ayuu ninkii xabsiga geeyey kadibna nin kale oo riyada fasira ayaa boqorkii u yimid wuxuu dhahay boqorow hambalyo hambalyo boqorkiibaa isaga oo yaaban dhahay maxaad igu hambalyeynaysaa wuxuu dhahay riyadaadu waxay sheegaysaa in adigu aad tahay qofka ugu cumriga dheer ehelkaaga kadibna boqorkii inta uu farxay ayuu ninkii hadiyad siiyey iyada oo labadii nin ee wax fasirayayba ay sheegeen in boqorka ehelkiisa dhimanayaan haddana u fiirso farsamada ninka dambe adeegsaday isku day in aad mar walba hadalkaaga ka horaysiisid ammaan aad dadka qalbiyadooda ku fogayso ilaali dareenka qofka aad waaninaysid carruurta yaryar ee xanuunsan ma jecla inay cunaan daawooyinka qaraarka ah sidaas awgeed waxaa waalidka ka horaysiiyaan waxyaalo macmacaan sida nacnaca sababtoo ah daawo qaraar ah oo qalalan ma jecla carruurta inay cabaan sidaas oo kale marka aad rabta in aad qof wax ka qaldan yihiin u sheegto marka hore ammaan soo jeedi si uu qalbigiisa kuugu furo kadibna arrintii ka qaldanayd u sheeg sidaas waxaa samayn jiray nebi sala salam cabdullaahi bni cumar oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa wuxuu seexan jiray masaajidka kadibna wuxuu ku riyooday isaga oo laba malag u yimaadeen oo ay cadaabta u sii wadaan markaas ayuu dhahay ilaahow cadaabtan kaa magangalay kadibna riyadii ayuu walaashiisa xafsa u sheegay iyadana nebi sala salam ayay u sheegtay wuxuuna dhahay nebi sala salam cabdullaahi waa nin wanaagsan haddii uu salaada habeenkii tukan lahaa yaa allah erayada ammaanta waa sixir oo kale maxaa ka cajiib badan nebi sala salam bal waxaad qiyaastaa haddii uu nebi sala salam ku dhehi lahaa cabdullaahi isaga oo masaajidka nebiga sala allahu calayhi wasalam seexda ayaanu salaatu leyl tukanin waa nin xun niyadjab soo kuma dhici lahayn saxaabigan runta ka hadal mar walba ka hadal runta sababtoo ah waxay kuugu hoggaaminaysaa waa jannada haddii aad tahay qof beenaalo ah dadku ma kuugu kalsoonaadaan u mahadceli dadka qofka ibni'aadamka ah haddii aad ugu mahadceliso wanaagga uu kuu qabtay wuxuu dareemayaa inaad abaal u hayso taas oo ku dhiirigelinaysa inuu wanaagga sii joogteeyo haddii wax yar oo fudud laguu sameeyo ku mahadceli adiga oo qofkii wanaagga kuu sameeyey tusaya in aad ku faraxsan tahay wanaagga uu kuu sameeyey diinta islaamku waxay isku xirtay umahadcelinta dadka iyo umahadcelinta ilaahay wuxuuna dhahay nebi sala salam qofkii wanaag idin sameeya ugu abaalguda haddii aydaan helin waxaad ugu abaalgudaan u duceeya ilaa aad ka arkaysaan inaad u abaalgudeen waxa kale oo nebi sala salam uu dhahay ilaahay uma mahadcelinin qofkii aan dadka u mahadcelin haddii wanaag laguu sameeyo ma waxaad ku dhibaysa erayga ah waad mahadsan tahay haddii uu qofka ku mahadceliyo wixii loo qabtay ha yaraato ama ha weynaato isagana wanaag walba uu dadka u sameeyo waa loogu mahadcelinayaa ka hadal dareemahaaga haddii aad qof u qabtid jacayl waxaa muhiim ah in aad u sheegtid jacaylka aad u qabtid sababtoo ah nebi sal salam wuxuu leeyahay haddii aad qof jeclaatid ugu tag gurigiisa una sheeg inaad jeclaatay qof la jecel yahay kula dhaqan qof waliba sida aad kula dhaqanto nafsaddaada ha yasin ha xaqirin been ha u sheegin ha xaman hana isku dayin inaad qof dulmiso waayo zamanka waa wareegtaa kadib waxa uu ku dhadhansiiyaa waxaad samaysay sideen ku noqdaa qof la jecel yahay midka koowaad dareensiii qofka inuu muhiim yahay haddii aad doonayso in dadku ku jeclaadaan ku qadariyaan la kulankaaga u soo xiisaan dareensii inuu agtaada ku weyn yahay qof walba uu jecel yahay inuu dareemo inuu muhiim yahay midka labaad ku bilow salaan qiimo leh salaantu waxay badisaa jacaylka ay dadka kuu qaadayaan wuxuu yidhi nebi sal salam salaanta badiya oo faafiya waad isjeclaanaysaan salaanta kuma xeerna qofka aad taqaanid ee salaan midka aad taqaano iyo midka aadan aqoonba midka saddexaad dadka kala hadal waxa ay danaynayaan qof walba waxa uu doonayaa in lagala hadlo baahidiisa maadaama dadka aanay wada helin cid kala hadasha waxa ay iyaga qabaan in lagala sheekaysto laga waraysto haddii aad adiga booskaas u buuxisid waxaad noqonaysaa qof agtiisa ku weyn oo in badan xasuusto qofka aad la kulanto ka warayso riyooyinkiisa waxyaabaha uu jecel yahay inuu qabto iyo wixii la mid ah waxa hubaal ah haddii uu walaalkaa yahay haddii uu waalidkaa yahay haddii uu saaxiibkaa yahay iyo haddii ay cid kale tahayba inuu wax badan dadka kaa soo dhowaysan doono midka afaraad booska dadka isdhig dadka waxaad u muujisaa inaad aqbasho cudurdaarkooda adiga oo isdhigaya booskooda ay taagan yihiin dadka haddii aad sidaas kula dhaqanto waxay dareemayaan in aad iyaga dantooda u taagan tahay waxayna kuugu haynayaan qalbiyadooda iyaga oo kuu muujinaya dareen jacayl iyo mid naxariis midka shanaad ceebaha dadka ha sheegsheegin haddii aad rabto inaad dadka kasbato waa inaad ka dheeraataa ceebaha dadka sababtoo ah qof kasta wuxuu leeyahay ceeb u gaar ah tusaale ahaan maalin ayay saxaabadii nebi sal salam ku arkeen cabdulaahi bni mascuud isaga oo geed cadaya soo goosanaya oo dabayshuna marba dhinac u tuurayso markaas ayay ku qosleen nebi sal salam wuxuu yidhi maxaad la qoslaysaan waxay dhaheen lugihiisa caatada ah wuxuu ku dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaah baan ku dhaartee lugihiisu miisaanka waxay ka culus yihiin buurta uxud midka lixaad qiro qaladaadka aad gashay marka aad qiratid qaladkii aad gashay oo aad qofkii ka raaligelisad waxaad qiyaastaa qofkaas kalsooni intee la-eg ayuu kuugu qabayaa nebigeena wuxuu ina baray duco cajiib ah oo aynu ku ducaysanayno maalin kasta iyo habeen kasta ducadaasoo ah waxaan qirayaa nicmada aad korkayga ku nimcaysatay waxaan kale oo aan ilaahay kuu qiraya dembigaygii oo ii dembi dhaaf maxaa yeelay cid dembi dhaaftaa ma jirto oo aan adiga ahayn nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo caddeeyey in ducadan qofkii ku ducaysta subaxdii ee dhinta isla maalintaas uu jannada galay qofkii ku ducaysta galabtana ee dhinta isla habeenkaas uu jannada galay midka toddobaad isu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan hadiyadu waa dhaqan uu noogu dardaarmay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam in aan isu hadiyeyno waxyaabo qaali ah iyo wax aan qaali ahaynba si aan isku jeclaano nebi sala salam wuxuu leeyahay isu hadiyeeya waad isjeclaanaysaan midka sideedaad dadka u naxariiso adigana ha lagu naxariistee nebi sala salam wuxuu yidhi kuwa naxariista waxa u naxariisanaya iyagana naxariista allah u naxariista kuwa dhulka jooga waxaa idin naxariisanaya kan samada jooga allah midka sagaalaad la tasho oo taageero ka dalbo haddii aad asxaabtaada ku dhahdid qorshahan aynu qaadanay bal ka tala bixiya maxay idinla tahay fikirkiina waa noo muhiim fadlan nala wadaag aragtidaada erayadaasi waxay dadka dareensiinaysaa in horumarka la rajaynayo ay qayb ka yihiin marka aad fikrad soo bandhigayso qofka dareensiih inay tahay wax aad wada leedihiin oo aadan ka caqli badnayn midka tobanaad ha hilmaamin isqurxinta iyo nadaafadda quruxda iyo nadaafaddu waxay soo jiidataa isha dadkana way kuugu jeclaanayaan nebigeenna sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ilaahay waa qurxoon yahay waxa uu jecel yahay quruxda iyo waxa qurxoon oo idil midka koob iyo tobanaad balanta ilaali diinteenna waxay marar badan nagu dhiirigelisay balanta in aan ilaalino taas oo la gaarsiiyey heer munaafaq lagu tilmaamo qofkii aan oofinteeda ku dadaalin afkaaga adaa furaha u haaya ee wixii aad ballanqaadayso miisaanka saar midka labiyo tobanaad caawi xilliyada adag dadka ma iloobaan qofkii caawiya xilliyada adag sidoo kale ha dhihin hebel ima yaqaano wakhtiga danta uu leeyahay maahane laakiin waxaad dhahdaa waxa mahad leh allihii igu karaameeyey inaan dadka dantooda u fuliyo sababtoo ah waxaa jira xadiis dhahaya dadka alle agtiisa loogu jecel yahay waa dadka ugu anfaca badan dadka midka saddex-iyo tobanaad dareensii in aad wanaaggala jeceshahay midka afariyo tobanaad xifdi magacyada dadka uguna wac magacyada ammaanaanaysta ay jecel yihiin midda shan iyo tobanaad qof kasta dabeecaddiisa oo wanaagsan kula dhaqan si aad u soo jiidato mahadnaq mahad dhammaanteed ilaahay baa leh allaha noogu nimceeyey nimcooyin faraha badan oo aan la koobi karin allahana siiyey arag maqal caqli iyo xoog allaha nagu hanuuniyey diinta toosan ee islaamka allaha ii fududeeyey in aan qoro buuggan ka hadlaya kuraaxaysiga nolosha intaas kadibna waxaan u mahad celinayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam midka u ilmeeyey aragtideenna dartiis midka marka maalinta qiyaamo qof walba dhahaya nafsii nafsii isaguna dhahaya yaa rabbi ummatii ummatii midka ina baray farxadda dhabta ahi waxa ay tahay iyo sida aan ugu raaxaysan lahayn noloshan adduunka ah